bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa labaatanka abril sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhawaada warka reediyo wardheer oo dhan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya ayaa sheegtay in heer gabagaba uu marayo howlgelinta ciidamo kun askari gaaraya oo si gaara u tababaran islamar ahaantaasina aan lahayn wax balwada kuwaas oo ka howlgali doona magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya si ay nabadgelyadu u ilaaliyaan wasiirka wasaaraddaasi mudane cabdikariin xuseen guuleed ayaa sheegay in ciidankan ay sidoo kale qalabkooda u dhan yahay dhawaana ciidamada kale ee dowladda soomaaliya ka howlgala magaalada muqdisho laga saari doono ayna ku ekaan doonaan xerooyinkooda maxamed nuur amiin ayaa warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray ciidamo si gaara loo tababaray oo gaaraya ilaa iyo kun askari ayaa waxaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda ay ka howlgalaan gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya iyadoona ciidamadani ay tababar uu dhowaanahanba ugu socday gudaha magaalada muqdisho wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed oo ka hadlay arrinta ciidamadan ayaa waxa uu sheegay in ay dhammaan u dhammaystiran yihiin ciidamadani agabkii ay ku howlgeli lahaayeen asigoona xusay in dhammaan wax walba ay u baahnaayeen ciidamadani loosoo dhammaystiray waxa uuna sheegay in xataa ay yeela doonaan gaarsiin u gaara ciidamadani oo dhammaan la gey doono deegaanada ay uu ka kooban yahay gobolkani banaadir waxaan rajo weyn rabaad inuu u sheega dadka isbuucan soo socda gudihiis insha allahu tacaala runtii qorshayaalka xukuumadda ay ku talagashay ee magaalada muqdisho dhammaanteeda ammaankeeda si xoog badan loo suga ah ayaa bilaaban doono ciidamadii la diyaarinayay rajo weyn waxaan ka qabnaa isbuuca soo socda ay howlgalaan ayaga oo qalabkoodii kulle hadda insha allahu tacaala uu soo dhamays baabuur ilaa labaatan meeye baabuura oo baabuurta ootada ahayd oo maaragtay magaalada dhan gaaf wareegi doonta oo maaragtay calaamado gaara iyo wax gaara leh intaba ayaan ayaan hadda dhammaystirnay xaruntii ootooto oo si toosa loo soo wici karo ayaan ayadan insha allahu tacaala aan aan aan howlgelinay howlgelinaynaa muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ahayd meel amnigeeda waxyar hoos u dhaca laga dareemayay ka gadaal markii qaraxyo isxixiga ee ka dhaceen gudaha magaalada muqdisho iyadoona dhismaha maxkamadda gobolka banaadirne maalintii axaddii lasoo dhaafay ay la wareegeen gacan ku-eynteeda ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo weerar qorshaysanna ku galay waxayna tan imaanaysaa xilli ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ay ka howlgalaan gudaha magaalada muqdisho waxaana tani meesha ay ka saaraysaa in uu dhaca tuhun ciidamada dhexdooda ka dhex dhaca haddii mar ciidamada gudaha magaalada muqdisho ka howlgala dhammaantood laga wada saaro loona madax banaaneeyo kunkani askari oo tababarka ugu soo xirmay gudaha magaalada muqdisho maxamed nuur wardhe redio muqdisho dhinaca kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saaxib iyo xubno ka mid a wasiiradiisa ayaa baarlamaanka soomaaliya maanta hortegay si ay baarlamaanka soomaaliya uga jawaabaan su-aalo dhowr ah oo ay qabeen xubno baarlamaanka ka mid ah baarlamaanka ayaa kal hore weydiistay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya iyo ra-isul wasaaraha soomaaliya inay baarlamaanka hor yimaadaan si loo weydiiyo arrimo la xidhiira amniga iyo xukuumadda soomaaliya wixii warar ay kusoo kordhay dhegaystayaal kulankaas oo baarlamaanka soomaaliya ay la yeesheen wasiirka koowaad ee xukuumadda soomaaliya waan idinla socodsiin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyobdi hogaaminayo ayaa xalay gaaray magaalada baxardaab ee dalka etoobiya halkaas oo ay kaga qaybgalayaan shirka tana forum oo looga hadlayo ammaanka qaaradda afrika madaxweynaha ayaa waxaa safarkiisa ku weeliya ra-iisul wasaar ku-xigeenkana wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya marwuuf wasiir yuusuf xaaji aadan wasiiru dowlaha madaxtooyada faarax sheekh cabdulqaadir iyo xubno kale oo ka mid ah saraakiisha madaxtooyada soomaaliya shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa amniga qaaradda afrika iyo sidii looga hortegi lahaa amni darrada ka tagan qaaradda afrika iyo dhibaatooyinka ay yeelan karaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa lagu wadaa inuu khudbad halkaasi ka jeediyo ku saabsan ammaanka soomaaliya iyo sida uu uga sooreynayo hadda dowlado dhowr ah ayaa sidoo kale ka qaybgalaya shirkaasi tanoforum ee magaalada baxardaar ee dalka etoobiya ay martigelinayso halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa radio wardheer kooxda al-shabaab ayaa degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ku xirtay saddex nabadoon oo la sheegay inay ka mid ahaayeen nabadoonada gobolka jubbada dhexe kuwaas oo shabaab ay ku eedeeyeen inay doonayaan inay ka qaybgalaan shirka maamul samaynta gobolada jubbooyinka ee ka soconaya magaalada kismaayo saddexda oday ee la xirey ayaa hadda gacanta ugu jira al-shabaab kuwaas oo shabaab ay sheegeen inay baaritaano kusii sameyn doonaan lama garanayo xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin odayaashaasi oo shalay magaalada jilib lagu xidhay dhinaca kale magaalada kismaayo waxaa ka soconaya qabanqaabada doorashada madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland oo ergada shirkaasi ka qayb qaadanaysa la sheegay in markan ay dooran doonaan madaxweynaha ergadan oo dhowaan ansixiyey dastuurka maamulka jubbaland uu yeelanayo ayaa guddoomiyaha farsamada odayaasha dhaqanka ee magaalada kismaayo cabdiqani cabdi jaamac waxaa uu warbaahinta u sheegay in heer gabgaba uu marayo hadda wadahadaladaasi iyo qaabka madaxweynaha loo dooran doono inkastoo arrimahan ay socdaan dhinaca kale haddana waxaa khilaafaad uu ka taagan yahay beelaha qaar qaabka ay uga qayb qaadan doonaan tartanka ololaha madaxtinimo ee maamulgoleedka jubbaland iyadoo dhinaca kalena dowladda soomaaliya ay mar kale ku celisay in waxaa ka soo baxa shirkaasi aanay dowladdu aqoonsan doonin isla mar ahaantaasina aysan sharci noqonaynin warkii waad ka dhegaysanayseen rediyo wardeera kheyrta qiimaha ee qadarinta inaga mudan waa nagaytaa